wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaam ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka dhagax dhigtay xarun caafimaad xarunta caafimaad ee laga hirgelinaya deegaanka qaamqaam ayaa la rajeynayaa in wax badan ay ka bedesho baahiyaha caafimaad ee ka jira qaamqaam iyo tuulooyinka u dhow gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil ayaa sheegay in xarunta caafimaad ee la dhagax dhigay ay hirgelinteedu muhiim u tahay bulshada ku nool deegaanka qaamqaam waa hawl aada u qiimo badan waa hawlaan ku faraxsannahay anigii iyo bulshada deegaankuba ay aada u soo dhoweynayaan baahi weyn loo qabay deegaanka intaa la eg oo aan isbitaal lahayn waan dareemi karnaa caqabadda ay leedahay iyo baahida ay leedahay waa dareemi karnaa ilaahay iidankiisa waxaan is leenahay waa kii lagaga bixi lahaa baahiyihii jiray ee looga gudbi lahaa safarradhaa dheer iyo talaag dheer in loo galo qofka xanuunsan iyo gabdhaha uunulahayihi inuu isbitaal u ahaado kismaayo oo maanta loo dhagax dhigay kii deegaanku uu iska lahaayoo deegaanka dhexdiisa ahaa waa hawl lagu farxo waa hawlaan soo dhoweynayno intii ka qayb qaadatay iyo intii sadaqaysatayba waa u ducaynaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garasa ayaa dhankiisa sheegay in wasaaraddu ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada caafimaad ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo dadka deegaanka oo dhulkaan ugu talagalay in daryaal caafimaad loogu fuliyo labada waanu mahad celinaya aad baad umahadsantiin idinkana ajir allah idinka siiyo annaguna waa dadaalaynaa wixii ka dhiman meeshaan insha allah inaan soo dhammaystirno wasaarad ahaan qorshaha iyaga weeye waxaan kaloo rabaa hadda waxaan u malaynayaa deegaanka iyo wixiga kan waa yoontoy oo weyn insha allahu tacaala wiigagga soo socdo waxaan rajaynayaa ama isku tashi aan ku dhisno ama cid naga kaalmaysaan helle yoontoy inaan inaan xarun caafimaad oo tan oo kale laga hirgelin doono haddii allah awooda layidhaha qadar jaarati waan codsannay qayb ka mida weli broses bay ku jirtaa wixii ka dhimanna wasaa si ay kombaniyadu noqoto wasaaraddaa ku dari doonta dadka deegaanka qaamqaam ayaa horay wasaaradda caafimaadka uga codsaday in ay helaan adeeg caafimaad taas oo keentay in haatan deegaankaasi laga dhagax dhiga xarun caafimaad oo la rajaynayo in dhowaan la hirgeliyo